الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعaهم بإحsaan إilى yوم الdiin أmا bعd dersigii shalan waxaan baraarujinaynaa afar masalo masalada ugu horayda markii aan laqbaynayey wayalzamu waxa waajibaya fi اlmeyiti fabisabab اlmeyit waxaan idhi almeyit almuslim غayr اlmuxrim wالshahiid saddex qeyd aan ku xidhay quyuudaas markaa lama sharxin sababta loogu xidhay meyidku waa inuu muslim yahay marka laleeyahay afartan shaya waajibayda gaalkiiya baxay taas waa la fahmay waanaxna waa laga sheegay hayr ilmuxrim way midkaan ugu laabtay muxrimka qofka ah afartan shay mawaysan u waajibayn ninka muslimka ah oo muxrimkaah waa muxrim waa qof xaj u xidhan yahay ama cumra u xidhan tahay kaliya waxa loo soo qeyday waxa ay tahay waxay uga duwan yihiin dadka kale ninka muxrimkaa oo asagoo xaj u xidhan yahay dhinta ama gabadhii ayadoo xaj u xidhan yahay ama cumra waa isku mide ninkii dhinta ama gabadhii dhimataa ninka wejigiisa lama karfanayo intaas wejigaa lama karfanayo intaas uu adduunya kow marka ugu dambaydoo la mayrayana kaafur lagu dari maa wax arfaya la taabsiima labadaas bisu uga duwan yahay dadka kale intaas weeye waxa loo soo reebay gabadhana wejiga iyada madaxa waa la daboola ninka madaxoo dhan la daboolima marka la karfana madaxiisa lama karfano ilaa xaajiga madaxiisa ma daboolo waa mamnuuc marka lama karfanayo madaxiisa markuu dhinto wax arfayana lagu darimaa biyaha lagu mayrayo gabadhana marka la karfanaa wejiga wejiga iyada madaxa kale waa loo daboola xayla gabadha xaajiyada madaxeeda waa la daboola laakiin wejigaa ka mamnuuca wejigeeda la daboolima wax arfaayana la marima labadaas bisa loo soo reebay masaladaas mas'alada kale wasiqdu ladii lam yastahila saarikan ayaan xoogaa yar sharxa aan u siyaadayna sharxaan u siyaadayna waxay tahay dhicis aan ka hadalna dhicis shalaan dhammayn warkiisa dhammays meyd ku soo dhacay isaga ka war bilihii waa dhammaadeen laakiin isagoo meyduu soo dhacay sagaalkiisii bilood waa dhammaadeen dhicis macnaheedu siqdi min asuquud ah laga keeno waa soo dhacay iyadoon bilihii dhammaanu soo dhacay axkaamtiisana shalaan faahfaahin laakiin midkii asaga bilihiisu dhammaadeena caloosha ku meyday ee asagoo sagaal bilood jira ama ka badanba asagoo meyda dhashay ka waran kalkabiiri afarta u waajibayda kalkabiiri lamidi maxaa yaele siqdi asagu ma kalkabiiri u lamidya masaladaasna sharaxaas waan ku darayna mas'alada kale nusqadan daarulminhaaj waxay ku darayday qofka dhintay oo muslimka marka qabriga la gelinaya meydka marka qabriga la gelinaya qabrigu wuxuu leeyahay afar meel waa meesha mid madaxu xigsa doono marka la dhigo meydka meelna lugahaa xiga meelna wejigiisaa ku aada meelna dhabarkiisa afartaasaa qabrigu leeyahy afartaas jihuu leeyahy qabrigu marka la soo gelinaayo qabriga meesha luguhu xigsa doonaan meelaha in lagama keeni karo halkaasa laga soo dhiiba meesha oo meydka marka hadhow la seexiyo lagu xigsa doonaa annaga marka waa meesha qoraxda u dhacdo xaggeeda annaga markaan soomaaliya joogno soomaaliya oo dhan meesha qoraxda u dhacdaa lagu xigsanaya meydka marka dhankaasaa la dhigayaa meydkii markaas isagoo keligiisa dadkii qabriga ku jiray loo dhiibaa madaxiisaa loo dhiibaa sidaas wey macnaha wa yusallu waa la siibaa min qibali ra'si madaxa xaggiisa ayaa loo soo siibaa birifqin tartiiba loo dhiibaa sidaas wey macnaheedu dhankan oo qoraxdu u dhacda xaggeeda laga soo dhiiba markaasaa sidaas madaxi inta qabtaan dadkii gudaha ku jiray ayay saas tartiib u qaadanayaan macnaheedu waa intaas tan ugu dambayda oon baraarujinayna wa yucazaa ahluhu ilaa alaaati ayaamin ilaa alaaati ayaamin saddexda maalood halkaa laga tirinaa min defnihi marka la aaso aa laga tirinaa saasaa matniga noogu qoran min defnihi marka la aaso ayaa laga tirinaa tacsida saddexda maalin sidaas ayaa noogu qoran min dafnihi min bacdi dafnihi sidaasaa noogu qoran laba masalo halkaas laga baraarujinaa midda koowaad oo ugu horayda horta qowlkaas ah waxaa laga bilaabaa marka la aaso ayaa laga bilaabaa qowlkaasu qawi ma ahan qowlka cinda shaaficiya qawi ah waxaa laga bilaabaa marka naftu ka baxdo marka naftu ka baxdo ayaa laga bilaabaa tacsiyaynta dadka loo tacsiyeynayo ee laga bilaabima marka la aaso waa laysku tirinaa qabla dafni iyo bacda dafni taas waa mas'alo oo mas'alada kitaabku maray oo matniga noogu taalla waa daciif mas'alada kale oo iyadana laga baraarujinaya waxay tahay dadka laleeyahay saddex goor waa dadkii wada joogay dadkii wada joogay oo meesha qofku ku dhintay labadii qof oo wada joogtay laakiin qofkii maqnaa markaad aragtad u tacsiyeyni qofkii waaba maqnaa shan maalin kadib uu yimid waxaa dhintay walaashiis waxaa dhimatay hooyadiis waxaa dhimatay aabbihiisa qofaa dhintay markaas aad aragto u tacsiyeyne dhimed saddexii maal waa tagta qofkii maqnaa marka markaad aragto ugu horey u tacsiyeyne laakiin qofka aad la joogtay saddex maalin kadib haddaad tira waa tii lagaa dhintay raalli ahao sabar ee adaaba soo xasuusina murugada ujeeddadii laahaa sabarsiina aheed adaaba naxdintii soo xasuusina saddex maalin kadibna sida badan dadku waa sabraan marka qofkii maqnaa waa markaad aragto kitaabu zakaati haadaa midkaanu kitaabu axkaami zakaati zakada axkaamkeeda kitaabkii kaadlaayo wey tajibu zakaatu zakadu way waajibe fii khamsati ashyaaa shayaalo shana dhexdooda ayay ku waajibe wa hiya shantii shay almawaashii waa xoolaha wal ahmaanu lacagaha wazuruucu badarka wahimaaru miraha wa curuudu tijaarati iyo tijaarada badeecadeeda sakadu waa rukniga saddexaad oo arkaanta islaamka rugniga saddexaad weeye muhiim weeye qofka muslimka marka inuu wax ka fahmo tajibu sakaatu sakadu way waajibe fii khamsati ashyaa shayaalo shan ay ku waajibe sakada laba loo qaybiya zakaatlmaal iyo zakaatulbadan meeshan waxaa looga hadlaa waa zakaatulmaalkii zakaatu badankii waa soo socda waa sakaatulfitriga qofka jirkiisa laga rabaa sako marna xoolihiisa sako laga rabaa hadda waa xoolaha sakadii laga rabay mid daano waa sakadii xoolaha laga rabay tajibu zakaatu sakadu way waajibe fii khamsati ashyaa shayaalo shana dhexdooday ku waajibe wahiya shanta shay almawaashi waa xoolihii wal ahmaanu waa lacagihii wazuruucu waa badarkii wax alla wixii beeraha ka baxa oo inta la goosto khalaas geedkana layska shafo kaas weeye bariiskii iyo gallaydii iyo masagadii iyo digirtii iyo waxa weyn qamardigii iyo kuwaas weeye zuruucdu wa himaaru mirihii mirihii waa geedaha waaweyn waxaa ka baxa sida timirtii oo kale weye iyo canabkii waa timirtii iyo canabkii weeye miraha la sheegaya wa curuudu tijaarati iyo ganacsiga badeecadiisa badeecada haddee curuudu tijaara waa shay kasta oo beecaho meel yahay shay kastoo beeca wey wuxu raba ha ahaado geel ha ahaado lo ha ahaado beriis ha ahaado taayar ha ahaado mara ha ahaado waxa baacaho meel yaallo wey oo la gadayo bir ha ahaado wuxuu raba ha ahaado waa badeeco meel taallo oo loo gadayo in wax laga helo oo la rogrogayo faa'iide laga raadinayo curuudu tijaara laysku yidhaa iyaga haddaad sakiin gadaydo haddaad qalin gadaydo haddaad geel gadaydo haddaad taayar gadaydo haddaad beriis gadaydo waa isku mid curuudu tijaara la yidhahda curuudu tijaara la yidhahda marka shantaas shay ayaa sakadu ku waajibtaa shantaas shay xoolihii waa kow lacagihii waa labo badarkii waa saddex midhihiina waa afar iyo badeecada la gadayo laga ganacsanayo faamalmawaashii xoolihii fatajibu zakaatu sakadu way waajiba fii alaaati ajnaasin jinsiyaalo saddexa waxaa la mawaashi waa jamcu maashin maashina yuطlaqu calaa kuli daaba daabad kastaa maashin la yidhaahdaa hadda markaa saddex shay bisaa loola jeedaa geelii arigii lodii bisaa loola jeedaa wax kale seke lagama bixinay faamalmawaashii xoolihii fatajibu zakaatu sakadii way waajibaydaa fii alaaati ajnaasin jinsiyaalo saddexa dhexdooda ku waajibe jinsiyaalkoo minhaa mawaashida ka mid ah wahiya saddexdii alibilu waa geelii walbaqaru waa loodii walqanamu waa arigii wa sharaa'idu wujuubihaa sakada waajibideeda shardiyaalkeeda sittatu ashyaa waa lix shay sakadu markay ku waajibaydo xoolaha waxaa laga rabaa lix shardi waa in la helo sakadu markay waajibaydo lix shardi waa in la helo lix shardi waa in la helo marka ay ku waajibaydo xoolaha mid walba shuruudaa loo sheegaya xoolaha oo geela ariga looda marka ay ku waajibaydo lix shar shardiyaa la rabaa in la helo marka haddii la yidhi geel arig lo macnaheed waxay tahay maalan fardaha oo kale seka kuma waajibto addoommadii oo kale seka kuma waajibto waa shardi haddaysan beec ahayn wey oysan badeeco ahayn dii farda qofku ka ganacsanaa seka waa ku waajiba waa curudu tijaaro mideedii laakiin mawaashida mideedii maaha marka midda mawaashidu kuma waajibto kuma waajibto shuruud lixa ayay kula waajibtaa xoolaha alislaamu waa nagii soo ogaanay islaamnimadu shardulwujuub maaha ee waa shardu sixa marka fiiri hadda sharaxa wuxuu ku leeyahay falaa tajibu calaa kaafirin asliyin gaal asliya sekadu kuma waajibto laakiin haddana isla markaa shaaficiyadu waxay leeyihin hadda kitaabkan waxa weeyaan sharxiisa xaashiyada saaran bayjuuriga wuxuu leeyahy laakiin aakira waa loo cadaaba maxaa yeelay furuucda waa laga rabay waa waajib uu ka tegey marka waxaan ula jeednaa uu leeyahay kuma waajiban waxaan leenahay wujuuba mudaalabatin saasaan ula jeednaa uu leeyahay wujuuba mudaalabatin macnaha laga dalbi maa la dhihima keen sekadii gaalow la dhihima maalan hadduu nagu hoos nooliyo maamul islaamiya ku hoos nooli oo gaalkii waa dimi maalan waa nala nooli la dhihimayo sekadii marka la aruuraayo saaciga uu soo dira imaamku yidha sekada soo aruuri gaalka kama qaadi karo mana weydii karo laga dalbi ma waana ku waajib marka ku waajibi maydada ay leeyihiin waxay ula jeednaa ha yidhaahdeen laga dalbi maa seke keen la dhihima intaasaan ula jeednaa ha yidhahdeen marka inaan laga dalbayna waa sax laakiin waa ku waajibaydaa waa loo cadaaba aakiro murtadka gaalka ah maalkiisu waa mawquuf sidiisa gaal qofku markuu ridoobo waa la qabtaa waa la xiraa waa la xiraa hore lagama dilo hore lagama dilo saxaabadu waa ku ijmaaceen u ley inaan hore laga dili karin murtadka xaafid ibn cabdilbar saxaabadu waa ku ijmaaceen u ley tamhiidka sooma jeedid wuxuu keenayaa qisadii cumar ibn alkhadaab oo ciidan diray markuu ciidankii diray shan nina ridowday markaasay gaaladii la soo safteen markaasay muslinkii seefta la dhexeen muslinkii seefta la dhexeen muslimiintii ilaahay waa uga gargaaray gaaladii waa la qabtay magaaladiina waa la furtay kuwii ridoobo shantaana waa lasoo qabtay markaasaa madaxa laga guray shantiiba cumar ma joogin markaas isgaarsiinna ma jirin marka magaalo la furto qofaa la diraa laleeyahay imaamkii muslimiinta u sheeg qofkaas waxa dhacda laba bilood inuu sii socdo waa uu maqlay cumar inay ridoobeen nimanku oo dagaalku mudduu socdo markii uu ninkii ergega ahaa tegey oo cumar u tegey bishaaradii u geeyey waa kuu bishaaraynayey magaaladii waa la furtay ilaah waa noo gargaaray wuxuu hi nimankii reer hebel iiga war nimankii reer hebel ninku wuxuu damcay inuu ka leexda nimankii waa la laayey nimankii tage inuu ka leexdu damankaas meesha kayr baa ka dhacay gaala jabtay beledkiina waa la furtay meeshaas wax qayr weyna ka dhacay markaasuu nimankii reer hebel iiga war markaasuu damca inuu ka leexdo markaasuu meeshaas wax weyna ka dhacay muslimka iyo gaalada dagaal weyna dhex maray xaggay ka dhacdo markaasuu yidhi nimankii reer hebel iiga war markuu arkay inaan cumar ka leexleexayn uu yidhi nimankaas waa ridoobeen waana nala dagaalameen ilaaha nooga gargaara waa qabanay waana layn markaasuu yidhi ilaahayo ilaahu marka hore ma amrin oo ma dhin hala laayo markaan maqlayna raalli kama noqo ilaahiyo beryaan ka ah fiiri markaasaa la yidhi oo cumar xaad samayle maxaad samaylay nimanku waa ridoobeen waana dagaalameen wuxuu hi inta xirxirtaan xaad u dhihi weydeen albaabkaad ka baxdeen ku soo laabta ila waa disheen hadda naaray galeen nimanki gaalnimay ku dhinteen dadka ma naaraad la rabteen soo in la badbaadiya lama rabin inta xirtaan maad tidhahdaan albaabkaad ka baxdeen ku soo laabta meeshaad ka baxdeen soo gala islaamnimadii ku soo laabta oo naar ka badbaadidaan dadka marka qiiso dhowr afaro sidaasuu ku keena markaas kadib tamhiidka uu leeyahay saxaabadu iskuma khilaafin murtadka in la yidhaha toobadkeen aan hore laga dilin toobadkeen in la yidhaha marka intaas toobadkeen laleeyahay sekadii haddii waktigeedii la gaaro xoolihiisii isagu ma maamuli karo xoolaha markuu ridoobo maamulkoodu waa laga joojina haddii waktigaas ka hor seka ku waajibtay sekadaasna uusan bixin masaakiinta xaqaas iskale waa laga bixinaa xoolihiisa laakiin markuu ridoobay kadib xawlka soo wareegay xoolihiisa ku soo wareegay hadduu toobad keeno soo islaamo waa iska bixina hadduu gaalnimadii lagu dilo inta toobad keeni diidana seke laguma bal xoolahan baytulmaalka iskale xoolaha ile xoolaha la dhaxli maa baytulmaalka lagu shubaa seke laguma leh hadduu toobad keenana waa laga rabaa marka murtadku saas uga duwan yahay gaalka asliga waalxoriyatu shardiga labaadna waa xornimo addoonka isaga seke laguma laha weliba addoonka oo waxa weeyaan oo qiniga ah oo isaga dhan addoonka ah alcabdulqinu wax sakaahu kuma waajibto laakiin midka mubacadka ah oo bacdi ka mida la xoreeyey bacdigaas waxa uu ku milkiyey sakaa kula waajibayda saddex shardiga saddexaad walmilku taamu milki dhammaystiran milki dhammaystiran qofku waa inuu xoolahan milkiyo milkiga hadduu daciif yahay saka kuma waajibto sidaa tusaale kalmushtaraa qabla qabdihi xooluu qofku soo gatay lacagti waa baxsh badeecadan wuu gatay laakiin weli laguma wareejin milkigu waa daciif maxaa yaele in laga laabtaaba dhici karta milkigu waa daciif marka xoolihii qofku badeecadii uu gaday welina uusan la wareegin kaas wey milkiga daciifka ah milkiga daciifka ah waa midkaas laa sakaata fiihi kalmushtara qabla qabdihi laa tajibu fiihi sakaat sida hadalka musanifku keenayo laakiin qowlkaas waa qowlkii qadiimkaaha qowlka jadiidkaa ee shaafici sakadu waa ku waajibaydaa sakadu waa ku waajibaydaa sharxana idin dhigay labadaba matnigu wuxuu ku socdaa qowlkii qadiimkaa inuu yahay daciifna uu yahay qowlka jadiidkaa in sakadu ku waajibaydo sharxu waa idin dhigaya wanisaabu nisaabkii shardiga afreeya waa nisaab nisaab waxay tahay waa inuu gaaro xadkii saka ku waajibi jirta xoolahoo kale geeliyoo kale waa inuu gaaro xad saka ku waajibto oo waa maxay xadka saka ku waajibto xadka saka ku waajibta geela waa shan neef shan neef oo geela waa inuu dhammaado shan neef waa inuu dhan yahi shan neef wax ka yar saka kuma waajibto geela loodana soddon waa inay gaaro soddon wax ka yar saka kuma waajibto looda arigana afartan waa inuu gaaro afartan wax ka yar saka kuma waajibto nisaabku waa xadka ugu horeeya ee saka ku waajibaydo wal xawlu xawl ayaa shardiya xawlku waa sanad inuu soo wareego nisaab waa in xadka ugu horeeya saka ku waajibaydo xawluhu ay gaaraan oo niri geela waa ugu yaraan shan loodana waa soddon arigana waa afartan walxawlu xawl xawlna waxay tahay marka xoolihii ay gaaraan nisaab oo xadkii saka ku waajibayda ay gaaraan markaas laga bilaabo waa in sanad soo wareego meeshaas dad badan oo soomaalida ah waxbaa ka qaldan waxaa ka qaldanoo ugu daran waxay tahay waxay yaqaaniin bil ay iyagu u bixiyeen sako bishii sakada bilay yidhaahdaan ilaahay uma bixin nabina uma bixin sharcigana laguma yidhahdo bil sako muxaramaa la yidhaha magaceeda bishaas waxaa ka bilowda sanadka islaamiga oo hijriyada taariikhdaa ka bilaabata ayagaa waxay ula baxeen bil sako markay ula baxeena waxay u qaateen bishaas in sakadu waajibaydo marka dad badanaa sidaas waqtigii sakadu ku waajibtay aan saka baxayn sabab tusaale waxay tahay waxaa la rabaa xoolahanu markay gaareen nisaab markaasaa u ah waqti sake laga baxsho marka labiiyo toban bilood oo islaamigu soo wareegto sekadii waa waajib tusaale hadda bisha aan ku jirno waa jumaadul uulaa soo maaha jumaadul uulaa haddii xoolahaagu ay gaaraan nisaab oo maalan aryaad laheed ama lacagaad laheed xoolahaagu xadkii seke laga bixi jiray gaareen goormaa sekada inaad bixidaa waajib kugu tahay jumaadul uulaha dambe weligee taasay waajib kugu tahay haddaad tidhaahdo sanadkii marka jumaadulaha la gaaro aad tidhahdo seke lama gaarin ka hor hadi sekada adaa ula baxay ayaa ku yidhi seke halkaas le seko waa xaq adiga dusha kaa saaran bishaanaana kugu waajib jumaadul aakhir qofkii xoolihiisu ay gaareen nisaab jumaadul aakhira waajibkaa inuu baxsho rajab qofkii xoolihiisu nisaab gaareen rajabaa ku waajiba shacbaan qofkii xoolihiisu nisaab gaareen shacbaanaa ku waajiba ramadaan qofkii xoolihiisu nisaab gaareen goormay waajib ku tahay ramadaan saas adiga ku wad bishii xoolahaagu nisaabka gaareen bishaasaa kugu waajiba oo bishii sekada adiga ku ah bal fiiri markaasaa waxay dhaxayda dadka bilahaasoo dhan inaysan tirsanoo qofkii sekadii ku waajibtay aa wuxuu sugaa bishii muxaram oo uu seke ula baxay uu suga marka taas waa in aad looga xisaabtamo xawlku waa saas wasawmu soofitaan xooluhu waa inay foofaan oo ayagu ay soo daaqaan daaq aan la gadin daaq aan la gadin waa inay inta soofaan soo daaqaan haddii inta daaq loo soo gado wax la soo gaday loo keeno haddee qarashaa ku baxay markaa seke lagama rabo xoolahaas waa xoolahan meelaha ku xirxiran oo waxa la gada la siiyo xoolahan meelaha ku xadhisan geel ari lo kulligood wax seka laguma leh harxaa seke laga baxsha seke ka badan ayagaa qaba ilaahay waa alla naxariis badan sekadu waa muwaasaad wax wada qaybsi wey masaakiintaa wax lala qaybsanaya qofkan qanigaa xoolihiis intaad duurka iska soo daaqeen xoolahaas u joogaan aa waxaa la lahaa war wax la qaybso masaakiinta aan waxaysan hadda qofkan asagaaba qaanaysanba dadaa xoolahan u xaraysan yihiin qaar ka mida say u biilayaan waxa ka soo baxa wax ka badanay geliyaan markaa sharcigu waa mid naxariis ilaahay ku dhisay oo ku soo dejiyey seke lagama rabo haddii xataa sanada nis ka badan la biilo nisna ay doog daaqaan seke lagama rabo qadar qadar kasta oo sanada ka mid ah oo xooluhu aysan noolaa karin dhibaato la'aan haddii la biilo seke lagama rabo ta haddii la biilo dhowr bilood oo ay haddaan la bilin ay baaba'ayaan ama ay ku siganayaan baaba seke lagama rabo qadar aysan noolaa karin haddii la biilo waa kala go'ay sanadkaas waa kala go marka waa inay asawm waa inay soo daaqaan daaq aan wax weyn la soo gadin oo duurka inta aadaan daaq waa inay soo arracyu fii kala-in mubaax wey daaq oo mubaax oo aan cidno ka gadan wey wa ama alahmaanu lacagaha fa shay-aani fa hiya lacagihii shay-aani waa laba shay addahabu dahab iyo walfidatu fido wa sharaa'idu wujuubi sakaati sekada waajibideeda shardiyaalkeeda fiiha fi lahmaani lacagaha ay ku waajibtaa khamsatu ashyaa shayaalo shano weeye alislaam islaamnimo weye shardigaas horaan ogaanay waa shardu sixaa laa shardu wujuub waalxoriyatu xoriyo weeye walmilku taamu waa milki dhammaystiran wanisaabu waa nisaab iyo walxawlu xawl nisaab weeye nisaabka waxaa loola jeedaa dahabka nisaabkiisu waa labaatan mihqaal labaatan diinaar labaatan diinaar halkii diinaarna waa afar garaam iyo rubac waa labaatan diinaar ama lacag ahaan ha u samaysnaado dahabkaasu ama lacag ahaan yuu u samaysnaa dahab hadduu yahay waa labaatan diinaar diinaarkiina waa afar garaam iyo rubac afar garaam iyo rubac labaatan ku dhifo siddeetan iyo shan garaam oo dahaba qofka haystaa seke laga rabaa qofka haysta ayaa seke laga rabaa nisaabka lacagta oo fidada ah waa laba boqol oo dirham laba boqol oo dirham waana shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo fida ah shan boqol sagaashan iyo shan garaam oo fida ah qofka haysta isagaa seke laga rabaa marka nisaabn wal xawlu xawlku waa in wakti ka soo wareego oo lacagtaas hal sano ka soo wareegto markii aad heshay haddii lacag xoog badana ku soo gashay sanadka iyadoon gaarin aad lacagtii isticmaasho ama wax ku gadatay ma cuntay seke lagama rabo maba gaarin sanad waa inay gaarto sanadka waama suruuxu badaryaalkii zarcigu waa waxyaalaha dadku beertaan oo laba shay laga asagaa shuruudda sheegi dooneen oo gelaydii masagadii bariiskii oo kaleeto qamardigii heeddii waxyaalahaas weeye waama suruuxu badaryaalkii fatajibu sakaatu sakadu way ku waajibaydaa fiiha fi suruuci bialaaati sharaa'ida shardiyaalo saddexay kula waajibeen an yakuuna waa inuu ka mid ahaado mimakii yasracuhu ay beertaan alaadamiyuuna waxyaalaha sha'nigoodu u yahay banu aadamku inay beertaan oo banu aadamku inta abuuraan u soo dhasha waa inuu yahay ee midhahaas duurka ka baxo sida hohobtii iyo wixii la mid ah ee duurka ka baxe dadku geedaha ka gurtaan waxba seke lagama rabo duujawaana ka buuxsado xaata waxba seke lagama rabo shardiga labaad wa an yakuuna waa inuu yahay quutan quud waa inuu yahay wax oo loo cunaayo quudnimo waa inuu yahay waxyaalaha la cunaa waxna waxa loo cunaa jirka in lagu koriyo qofku ku noolaado waxna fawaakih iyo macmacaansiya loo cunaa waa inuu yahay wax quudnimo loo cuno ee wax oo aan quudnimo loo cunin hadday yihiin ee faakiha iyo qudaar ahaan loo cuno seke laguma leh mudda qaran wax la kayday kana waa inuu yahay wax la kaydeeyo wax la kaydeeyo waa inuu yahy waxaan la kaydey karinoo hore ka fasaada haddii la kayday tago sida cambihii iyo wixii lamidka maya waxba sakaa lagama rabo wa an yakuuna waa inuu yahay nisaaban xad oo saka ka waajibto xad saka ka waajibto wa huwa nisaabkuna khamsatu awsuqin waa shan wasqi shan wasqi weeye waa lixdan saac lixdan saac weeye halka wasqi halkii wasqi waa lixdan saac marka shan wasqi marka la yidhaahdo maxay noqon saddex boqol miya saddex boqol oo saac wey saddex boqol oo saac saacuna waa afar mud waa afar mud wey waa afar mud halka saac waa afar mud waa kun iyo laba boqol oo mud marka intaas raashin la-eg qoofka haddii uu u baxo oo beerta uga baxo waxaa waajib ku ah saka inuu iska baxsho waa uu hayaa wax saka ku waajibto shantaas wasqiyo laa qishra qob calayhaa korkeeda sahaan waa in qobkii laga baxshay qobkii waa in laga baxshay amase inta saafiga waxaa jira raashin oo qobka lala dhigo beriiska qayb nuuc ka mida oo qolof laha jira oo qolofkiisa lagu kaydeeyo waxaa jira shaciirkao kale shaciirkao kale qobkiisa lala dhiga meesha qamardiga laga bixiyo waana isku egyihiinoo waa isku fasiila laakiin haddana farqiga u dhexeeya qobkeeda lala dhiga marka waxaa la rabaa inta saafigaahu inay dhantahay qadarkaas inta saafigaah marka buunshahaas iyo oo qob qolofkaas iyo sabuulkaas iyo waxaas laga bixiyo inta saafigaah oo oo aan lahayn qobka kore aan lahaynoo aan lahayn waa inay dhan tahay shan wasqi wa ama himaaru midhaha waa timirtii iyo canabkiiye waa zabiibka zabiibka iyo timirtii wa ama himaaru midhaha fatajibu zakaatu sakadu waxay ku waajibtaa fii shay-ayni laba shay labada shay oo minhaa himaarta ka mid a hamaratu naqli timirta midhaheeda waa timirtii geedtimiraadka midhihiisa iyo wa hamaratu lkarmi canabka midhihiisa karmiguna waa geedka canabka ah oo sabiibku ka baxo wa sharaa'idu wujuubi zakaati sakada waajibideeda shardiyaalkeeda fiiha fi himaar ay ku waajibto arbacu khisaalin waa afar arrimood alislaamu islaamnimo waalxuriyatu xoriy xornimo wlmilku taamu milki dhammaystiran iyo wnisaabu nisaab waama curuudu tijaarati ganacsiga badeecadiisa fatajibu sakaatu sakadu waa ku waajibe fiiha fii curuudi tijaarati bisharaa'idi shardiyaalkii almadkuurati lasoo sheegay fi lamaani lacagaha shuruudii lagu soo sheegay lacagaha shuruudii lagu soo sheegay maxay ahayd waxay ahayd shan shardi alislaamu wاlxuriyatu wاlmilku taamu wاlnisaabu wاlxawru sidaas sidaas shantaas badeecada waa laga rabaa laakiin laba shardi oo kale lagu dara shantaas shardi aheed laba shardiyaa lagu dara badeecada markii ay ku soo gelayda badeecadan ciwad waa inay kugu soo gashay beec ijaaro mahar oo kale waa inay ciwad qofka ku soo gashay waa in wax looga bedeshay kalbayci walijaari walmahri oo kale shardiga labaad waa inuu niyeysto inuu sii gado markuu soo milkinayey waa inuu niyeysto inuu sii gado ee haddii uu u soo gashay badeecada inuu haysto seke lagama rabo markuu soo gadayaba wuxuu u soo gatay inuu asagu haysto lagama rabo seko ee waa inuu niye u soo gatay inuu sii gado xataa hadduu muddo markuu joogo niyada ka baxo oo uu go-aansado inuusan iska gadin seke lagama rabo ninkaanu boos bannaanu meelahan ka gatay markuu gatay wuxuu u soo gatay inuu lacag saarto seka laga rabaa badeecu haya sanad walba inuu qiimeeyo sanad walba inta qiimeeyo waa inuu sekada iska baxshaa markuu muddo joogay uu go-aan kala gaaray wuxuu is yidhaha iska gadine dhulkan deegaan ka dhigo ama baqaar ka dhiso ama warshad ku rakibo waxba sekaa lagama rabo waxba sekaa lagama rabo shayga sekada laga rabaa waa shay kugu soo garay beec ama ciwad kugu soo gaday saddexdaan sheegna waa isku mide haddana aad hadda niyadaadu tahay inaad sii gaddo inaad sii gaddo maahan inaad dhisato inaad baqaar ka dhigata ma rabtid inaad guri ka dhigata ma rabtid baqaarada seke lagama baxsho ayaga seke laguma leh baqaar warshad seke laguma leh diyaarad iyo markab seke laguma leh sekeda waxa lagu leeyahay baro maraakiibta iyo seke laguma leh diyaarado seke laguma leh baabuur socdo seke laguma leh baqaar seke laguma leh dhul warshadeed seke laguma leh laakiin xaa seke lagu leeyahy waxa ay soo saaraan haddii shuruud laga helo waxa ay soo saaraan ee baqaarkan markii sanadka la gaaro la qiimayn ma markii sanadka la gaaro gurigan labaatanka dabaqo meeshan ku yaala la qiimayn ma asaga lacagta uu ku fadhiyo seke layskama rabo laakiin wixii uu soo saaray hadday qasnad ku jireen oon la cunin hadday calool ku jiraan seke laga bixin ma maxaad u cuntay lagu dhihi ma waaba cuntay iyagoon sanadkii gaarin aad ba iska cuntay danaagaad ku qabsatay ma lagaa rabo waxba laakiin sanadkii ay gaareen seka lagaa raba gaarigu wuxuu soo saaray gaariga shaqeeya warshaddu waxay soo saartay gurigu wuxuu soo saaray kulli waxa soo saarka laga rabaa sekada daatadanu bee maaha wax beecahaana la qiimeeya marka labadaa shardi ugu dar shanta shardi badeecada labadaa shardi ugu dar xaashiyadaana inin dhigay faslun wa awalu nisaabil ibili geela nisaabkiisa kan ugu horeeya goonaa geel seka lagu yeeshaa geela geela laleeya seka laga bixina maahan awrta la rarto kuwa seka lagama rabo ee waa kuwa la rabo dhaqan ahaanta loo haysto oo inay bataan geela inuu bato loo haysto wey wa awalu nisaabiilibili geela xadka sekadu kula waajibto ugu horeeya khamsun waa shan wa fiihaa shantiina shaatun neef ariyaa ahaaday hal neef oo ari ah neefkaas waxaa laga dhigi karaa ido waxaa laga dhigayaa neef idaa oo hal sano ugu yaraan u dhammaatay sannadii labaadna gashay waxaa laga dhigi karaa riyo wax oo ah laba sano inay u dhammaatay sanadii saddexaad ay gashay jadaca marka lagu yidhaahdo jadacatu da'nin waxa weeyaan waa neefkii idahay ilku u dhaceen marka lagu yidhaahdo sidaas oo kaleeto haniyatu maczin riyihii midii oo ilka ilka taagato ilku u baxeen usoo baxeenna waa ri ama neef aricad ah oo laba sano u dhammaato sanadii saddexaad gaday wax ka yarse ka laguma baxsho idaha waa inay sanad u dhammaaday sanadii labaad u gashay jadaca laleey markaas riyahana waa in laba sana u dhammaatay sanadii saddexaad ay gashay maxaa laleeyahay faniya neefkaasaa laga rabaa shanta neefoo geela shantaas iyo intii udhaxayda tobanka waa afar neefa udhaxeeya lix markuu yahay toddoba markuu yahay sideed markuu yahay sagaal markuu yahay halkii neefa la bixina inta udhaxayda waqsiya le waxba lagama rabo cafis khalaas sidaasaad ku waday marka saasaad ku bixine wa fii cashrin tobanka marka la gaaraa laba neef lagaa rabaa wa fii cashrin tobankii shaataani laba neef ariya ahaadeen wa fii khamsa cashra shan iyo tobankii alaau shiyaahin saddex neef ahaadeen wa fii cishriina labaatankii arbacu shiyaahin afar neef ariya ahaadeen inta udhaxayda waqsiya leer waxba lagaama rabo qadarka yararka u dhexdhexeeya shan iyo labaatan marka geelaagu gaaro ari dambe ka bixin maydid geelaa lagaa rabaa geel a lagaa rabaa wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatan geel ah bintu makhaadin ina habar uureeya ahaatay qaalin waxaa laga rabaa hal sano u dhammaatay sanadii labaad gashay qaalin maahan qurbac neef oo rati maahan waa qaalin dhadig ah oo hal sano u dhammaatay geela marka hal sanay hooyadood nuuga hal sano markay hooyadood nugto labiyo toban bilood dhammaato hashii mar kaley rimeen dadii kaley qaade sanadii labaadaa la gaari soo maahan qaalin marka sanad u dhammaatay sanadii labaad gashay hooyadad uur leedahay rimaya tahay qaalintaasaad bixine hooyadeedaa rimaya marka ina habar uureeya lagaa rabaa wa fii sittin wa alaaiina bintu labuunin marka fiiri shan iyo labaatan laga bilaabo ilaa soddon iyo shan halkaas qaalinaad bixine waa isku mid geeli sekadiisu marka uu lix iyo soddon gaaro uu isbedela lix iyo soddon markuu gaaro inta ka horayda waqsiya le waxba lagaama rabo waa cafis wa fii sittin wa alaaiina bintu labuunin soddon iyo lixna ina habarcaanaleeya ahaatay markaas waa qaalin laba sana u dhammaatay sanadii saddexaad jirta sanadii saddexaaday gashay laba sana u dhammaatay sababtoo ah hal sano ayadaa nuugayday hooyadeed sanadna hooyadeeda rimaneed sanadii saddexaaday gasho hooyadeed dhashay oo dadii labaad ay dhashay hooyadeeda caanale sooma jeedin markaas saas ina habar caaniley ku tahay marka waa qaalin laba sana u dhammaatay oo sanadii saddexaad gashay sanadii saddexaaday gashay taasaa lagaa rabaa ilaa afartan iyo shan qaalintaasa lagaa rabaa wa fii sittin wa arbaciina xiqatun afartan iyo lixna mid awr mudatay ayay ahaatay mid awr mudatay saddex sana u dhammaatay sanadii afraaday gashay saddex sana u dhammaatay sanadii afraad ayay gashay xiqaa laydhaah taasaad bixinaysa marka afartan iyo lix marka geelaagu gaaro wa fii ixdaa wa sittiina lixdan iyo kow jadaca mid ilka dhacsatay ahaatay waad weynaatay waa qaalin weyn oo jadaca ah oo meeqay jirtaa shan sano ayay jirtaa afartiinta u dhammaatay sanadii shanaad gasha waa shangalo afar sanaa u dhammaatay sanadii shanaaday ku dhex jirtaa jadcadu sanadii shanaad ayay ku dhex jirtaa taasaad bixine wa fii sittin wa sabciina binta labuunin geelaagii mar hadduu gaaray toddobaatan iyo lix laba neefaad bixine marka labalabuu isku bedelay waa bata geeli wa fii sittin wa sabciina binta labuunin toddobaatan iyo lixdii laba qaalmood oo saddex saddex sano galay ayaa ahaaday binta labuun waa qaalin laba sano u dhammaatay mitolabuunka oo sanadii saddexaad gashay marka laba qaalmood oo min saddex sano galay mid walbaaba sanadii saddexaad gashay ayaa ahaatay wa fii ixdaa wa tisciina xiqataani sagaashan iyo kow geeli markuu gaaro waxaa ahaadeen laba awr mudatay waa laba xiqo xiqada saddex sana u dhammaatay sanadii afraaday gashay waa waxa weeyaan afar galo sanadii afraad ayay gashay wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol labaatan iyo kow alaau banaati labuun saddex binti labuuna ahaadeen saddex binti labuun saddexa laga rabaa oo ah mid walbaaba laba sanay dhammaysatay sanadii saddexaaday gashay kadib qaacido aadan ka lumayna lagu siina geelu mar hadduu halkaas gaaro qaacidadiisu ma lunto qaacidadiisu ma lunto ma lunto wuxuu ku yidhi uma fii kulli arbaciina intaas kadib afartan kasta bintu labuunina ahaatay wa fii kulli khamsiina konton kastana xiqatuna ahaatay hadda waxaan maraynay boqol labaatan iyo kow soo maahan boqol labaatan iyo kow aad saddex binti labuun ku bixiday zid tiscan sagaal ku dar boqol iyo soddon boqol iyo soddon soo maahan afartan kasta waxaa laga rabaa binti labuun kontonkiina xiqaa laga rabaa waa laba afartan iyo hal konton boqol iyo soddonkii laba meeloodo min afartan sow sideetan maaha halkaas laba binti labuuna laga bixina boqol iyo soddon ka jir sideetan sow konton sooma harin hal xiqaa laga bixina zid cashara toban ku dar toban ku dar boqol iyo afartan bintu labuun iyo laba xiqa soo maaha waa laba konton iyo hal afartan zid casharan boqol iyo konton saddex xiqa zid casharan afar binti labuun afar binti laba waxa weeyaan afar meelood min afartan wey laba sideetan wa zid casharan boqol iyo toddobaatan ka dhig saddex binti labuun iyo hal xiqa wey hal zid casharan boqol iyo sideetan sooma laba xiqa iyo laba binti labuun wey sideetankuna waa laba binti labuun boqolkuna waa laba xiqa zid casharan boqol iyo sagaashan boqol iyo sagaashan soo maahan saddex xiqo iyo hal binti labuun zid casharan laba boqol afar afar xiqo waa noqon karaa bal wax kalena inuu noqon karo fiiriy ha shan binti labuunna sooma noqon karo masaakiinta fiiri hadday badan yihiin shan binti labuun bixi hadday yar yihiinna geelu ha u waaweynaadeen afar ka dhig labada kala dooro laba farada kuu kulmeen marka saas ku wad adiga marna ha jooji wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabina